Wararka ka imaanaya dalka Itoobiya ayaa ku waramaya in maamulka oromada ah ee dalka Itoobiya ay dhismo ka bilaabeen dhulka Soomaalida ah ee ku hoos jira gumaysiga dowladda Itoobiya. Toddobaadyo ka hor ayaa maamulka oromada ee dalka Itoobiya waxay isku dayeen inay dhisaan deegaano ku yaala duleedka mandiqada Mambaas ee xarunta degmada Goorsan hase ahaatee waxa ay dagaal kala kulmeen kooxo hubaysan kuwaas oo ku guulaystay inay kala eryaan ciidankii oromada ah ee doonaya inay xoogga ku dhistaan dhulka soomaalida laakiin laba toddobaad kadib ciidamadii oromada ah ayaa dib u soo rogaal celiyey kuwaas oo doonaya in mar labaad ay xoog ku dhistaan dhulka soomaalida iyadoona maamulka oromiya ee dalka itoobiya uusan wax war ah ka soo saarin arrintan taa beddelkeedana uu amar ku bixiyey inaan loo dhaqaaqi karin dhismayaashan ay xoogga ku dhisayaan ciidamadan ka socda maamulka oromiya ee dalka itoobiya arrintan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo marba marka ka dambaysa dagaalada ka holcaya dalka itoobiya ay sii xoogaysanayaan kuwaas oo u dhexeeya kooxaha mucaaradka hubaysan iyo ciidamada maamulka abiy axmed waxaana arrintan ay ku tilmaameen aqoon-yahanka iyo dadka u dhuundaloola xasaradaha iyo dagaalada qowmiyadaha ku salaysan ee ka holcaya dalka itoobiya inay qayb ka noqonayso dagaallo hor leh oo ka dhex bilowda qowmiyadaha oromada iyo dadka soomaalida kuwaas oo sare u sii qaadaya xasaradaha siyaasadeed iyo dagaalada ka holcaya dalka itoobiya